Handidhowraha guud ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Axmed Ciise Gudaale ayaa kulan midho dhal ah la yeeshay saraakiil ka tirsan Midowda Yurub kulanka waxaa si qoto dheer ah loogu falanqeeyey horumarada shaqo ee xafiiska hantidhowrka muhiimadda taageerada la taliyayaasha farsamo iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adda hantidhowrka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kulanka waxaa si gaar ah loogu hadlay taageerada dhaqaale ee midowda yurub u fidiyo dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo sidii loo horumarin lahaa habraaca baarista lacagaha taageerida ee la marsiinayo nidaamka maaraynta maaliyadda ee dalka laguna maamulayo khasnadda dhexe ee dowladda sidoo kale waxaa laisla gartay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta joogtada ah ee xafiiska hantidhowrka guud la leeyahay guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda baarlamaanka si loo xoojiyo dabaaldega iyo fulinta talooyinka baarista hantidhowr ee xafiisku horay u bixiyey xafiiska hantidhowrka guud wuxuu adkeynayaa xidhiirka wada shaqaynta uu la leeyahay dowlad goboleedyada si loo gaaro guulo waxgo-ool ah oo ku saabsan horumarinta adeegyada dadweynaha iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay horumarinta iyo taageerida xafiiska hantidhowrka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya kulanka waxa uu ku soo dhammaaday guul iyo is-afgarad horseeda wada shaqayn joogto ah